muuqaalkan maanta waxaan kusoo qaadan doonaa qodob aada muhiim u ah wuxuuna ku saabsan yahay cilmi nafsiga marka laga hadlaayo cilmi nafsiga waxaa jirta waxyaala aada u muhiimsan si gaar ah ee qodo dheer loo eego ay kamid tahay kalsoonida ama shaksiyada qofka marka cilmi nafsiga gudihiisa la joogo waxaa la dhahda personalitiga ama shaksiyadda qiimo weyn ayay ku leedahay qofka ama qofka bini-aadamka inuu barto ama ogaada shaksiyadiisa qofka uu yahay sidaa darteed maanta kilibkan waxaan idinkula wadaagi doonaa qofkee ayaa tahay adiga dadka kale waxay sheegayaan miyaa tahay mise waxaa tahay qofka aad tahay marka ugu dambeyso ee muuqaalkan aad dhamaysatid insha alla waxaan rajeynayaa inaad isheshid qofka aad tahay shaksiyadaada inaad isheshid waayo qofka marka uu shaksiyadiisa ama qof ahaantiisa ishelo waxa uu helayaa kalsooni buuxdo waxa uu helayaa inuu kula noolaado bulshada iyo cid kasta ee cilaaqaad iyo xiriir uu la leeyahay si wanaagsan oo qurux badan haddaa aragtid qof shaki badan qof xaasid ah qof been badan qof wax isdabamariyo qof khayaano badan qof mar walba wax ay u laaban yihiin oo nolosha ka cabsado haddaad aragtid inta badan waxyaalaha keena waxaa ka mid ah qofka weli shaksiyadiisa muusan ishelin so marka qofka shaksiyadiisa uu ishelo been ma sheego wax ma khayaano xaasid ma aha wax isma dabamarsiiyo wax kasta sida ay tahay ayuu u jaha kalsooni ayuu qofka isku qabaa waxaa laga yaabaa qof wax badan ee uu sheegahaayo ama wax badan ee uu gudbiyahaayo ama wax badan ee bulshada kale ay ka faa-iidi kartahayo haddana cabsanaayo mar haddaad aragtid inaad cabsanaysid mar haddaad aragtid inaad maxay aheeday tahay qof gadaalka u gabanaayo qof wax qarinaayo qof shaki qabo qof amaa lagu yiraahda amaa lagaa sheega amaa lagu caaya amaa lagu xantaa haddaad aragtid qof xaasid haddaad aragtid qof been badan waxyaalahaasoo dhan weli dadkaasi ma aha iyaga inay xun yihiin ma ah laakiin weli shaksiyadooda ayay helin soo marka adiga maanta i daawanayo muuqaalkan daawanayo waxaad isku daydaa calaamadaha aan ka hadli doono inaad leedahay haddii aad lahayn maanta laga bilaabo inaad raadisid sida kalsooni buuxda ee shaksiyadaadi aad ku heli lahayd shaksiyadda qofka shaksiyadiisa iyo dabeecadiisa maxay ku kala duwan yihiin inta badan waxaa laga yaabaa dabeecadda dabeecadda dabeecadda dabeecad inaan aqaano hebel wuu dabeecad xun yahay heblaay way dabeecad xun tahay hebel wuu dabeecad fiican yahay waxyaalahaas inaan inta badan ka hadalno laakiin shaksiyadda badanaa lagama hadlo maxayse ku kala duwan yihiin dabeecadda iyo shaksiyadda dabeecadda waxaa la yidhaahdaa waxyaalahan banaankaada ah ee marka aad dadka la joogtid habka aad u dhaqantid marka aad hadlaysid ee dadka aad la hadlaysid sidaad u dhaqantid marka aad soo horfariisatid camera amaad wax duubaysaad u dhaqantid dadka markaad bulshada ku dhex jirto ama qoyskaada ama caruurtaada ama familkaada asxaabtaada goobaha waxbarashada arrimaha bulshada waxyaalahaasoo dhan markaad ku dhex jirtid dadka waxyaalaha ad kula dhaqmaysa ee dadka ay kaa arkayaan waxaa ladhahdaa dabeecad laakiin waxaa jirta shaksiyad adiga kuu gaara goormaa la arkaa marka shaksiyadda maxayse tahay shaksiyadda waxaa ladhaahdaa marka aad adiga keligaa tahay keligaa markaad tahay habdhaqankaada keligaa ah sida aad u dhaqantid markaad keligaa tahay sida aad adiga qaab qof ahaan isu taqaano ee aad u fikirtid markaad keligaa tahay taas waxaa la yidhahdaa shaksiyadda waana gudahaada waana midda dhabta ah ee adiga aad tahay dabeecadahan bannaanka ee dadka aad kula dhaqmaysa adiga matid laakiin waxaa tahay shaksiyadda dhabta ah ee gudahaada ayaa tahay marka inta badan waxaa dhacdo haddii aad aragtaan ama dadka aad aragtaan bulshada ama aad dadka dhexgashid ama dadka aad la sheekeysatid waxaad arkaysaa haddii aad tirahdid su-aal aad weydiso tirahdid bal adiga iska waran qofkii ayaa tahay qofka waxa ugu horeeya ee uu soo horumarinayo waxaa waaye dabeecadiisa uu ku sheegay waxaa jirto baaritaano badan cilmi baaris badan ee lagu sameeyey markay noqoto dhinacan cilmi nafsiga dadka lagu sameeyey cilmi baaristaasi waxaa laga sameeyey jaamacadda layidhaahda harvard university iyadoo markaasi lagu eegaya ama lagu ogaanayay dadka tradyadooda tradeka waxaa ladhahdaa dadka tradekooda trade waxaa ladhahdaa marka shaksiyadda dadka shaksiyadooda kala duwan waxaa jirto shaksiyada aada u kala duwan qof walba shaksiyad buu leeyahay laakiin shaksiyada ee dadka bini-aadamka ay ka kooban yihin ilaa lix iyo toban shaksiyadood ay ka kooban yihiin lix iyo tobanka mid kamid unbaad ku jirtaa adiga lix iyo tobankaasi afar ka mid ah waxaa la yidhahdaa shaksiyadaha aadka u qalafsan oo ay ku jirto shaksiyaadka ama shaksiyadda la yidhaahda narosystemka la yidhaahda ay ku jirto labayo tobanka shaksiyadooda kale waa dadka dhaqamadooda caadiga ama markaad aragtid ee siday u dhaqmaan caadooyinkaasi ama tradekaasi dadka dhexdiisa waxaa laga soo dhex saaraa afar kalar oo waaweyn ee dadka ay u kala baxaan oo dabeeca ama shaksiyadaha kalarada shaksiyadaha dadka lagu kala garto ee afar kategori ayaa loosii kala saaraa macnaha waxaasoo dhan barashay u baahan tahay marka uu qofka marka ogaado inuu ku jiro lix iyo tobankaasi trade ama shaksiyadeed mid kamid inuu ku jiro midda ku jiro qofka markuu ogaado kategori ahaan qeybta kalar ahaan uu kusoo jiro markuu ogaado qofka wuxuu baranayaa banaankiisan dadka ay arkaan wax ka duwan inuu yahay marka qofka marka uu dhinacaasi halkaa galo qofka wuxuu noqonayaa qof si fiican isaga warqabo qof isyaqaano shaksiyadiisa iyo qofka uu yahay laakiin waqti u baahan tahay haddaba waxaasoo dhan markaan kasoo laabano saddex ayaa jirto ee lagu qiimeeyey dadka in ay ku kala jiraan oo kale oo saddex qeybood ah saddexdaas qeybood waxa weeyaan waa saddexda p ayaa la dhahaa p for ben mida u taqaanaa weyaan saddexda b ayay dadka ku kala jiraan people professionally iyo personality dadka markaa saddexdaas ay ku kala jiraan daraasaadda waxay sheegaysaa boqolkiiba labo ayaa ku jirto personality boqolkiiba laba waa dad aada u yar ayaa isyaqaana shaksiyadooda oo qeybtan personalityga ku nool inta kale waxay u qeybsamaan qofka inuu ku nool yahay professional oo ah inuu yidhaahdo anigu waxaan ahay macalin anigu waxaan ahay professor aniga waxaan ahay weriye aniga waxaan ahay qofkii calaashaan professionkiisi inuu qofka ku noolaado uu yirahdo aniga waxaasaan ahay yusi aniga waxaasaan ahay presidentan ahay madaxweynaan ahay ra-iisul wasaaraan ahay gudoomiyaan ahay qofka inuu professionkiisa ku nool yahay iyo qofka inuu ku nool yahay people oo ah dadka waxay ka sheegayaan waad caddahay waad dheer tahay waad qurux badan tahay waad madowdahay waad foolxun tahay karti ayaad leedahay wax soo saar ayaad leedahay qof liito ayaad tahay nacas baad tahay waad ceebaysan tahay waad ammaanan tahay sharaf ayaad leedahay waxyaalahaasoo dhan waa waxay dadka kaa sheegayaan waa people dadka waxa ay kaa aaminsan yihiin weyaan bida ama bida saddexaad oo ah personality marka laga soo taga markaa boqolkiiba labo ayaa ah waxa ay yihiin aaminsan personalitygooda professionka aan aaminsaneen people's placing ama dadka kale waxay leeyihin aan aaminsaneen marka taasi markaa waxaa la dhahdaa waa darajooyin ama dabaqado kala soreeya dabaqada koowaad waxaa waaye inaad adiga is aamintid dadka waxay ku leeyihiin waa dadka ku nool waxaa la dhahdaa dadka kale waxay ka aaminsan yihiin ku nool dadka kale waxay ka aaminsan yihiin calaashan dadka sidaasay igu dhahaan dadka sidaasay igu yiraahdaan dadki iyo dabaqada labaad oo ah professional oo ah yes waxa aad adiga baratay inaad tiraahdid waxaasaan ahay waxaad adiga baratid inaad tiraahdid waxaasaan ahay dabaqada koowaad marka waxaa la yidhaahdaa p oo ah people dadka kale waxa ay kaa sheegayaan inaad aamintid hadday dadka ku yiraahdeen waa qurux badan tahay inaad faraxdid hadday dadka ku yirahdaan waad foolxun tahay inaad niyad jabtid hadday dadka ku yirahdaan waxaan waa samayn kartaa inaad samaysid hadday dadka ku yirahdaan ma samayn karta inaad samaysid tusaale yar markaan kasoo qaato gabdhahoo kale gabadha markay aroos tahay habeenka arooska ama hanimuunkeeda ama arooska ay tahay gabadha aada loo amaanaa reerkii wiilka ka guursanay ayaa ammaanayo reerkii ay ka dhalata ayaa ammaanayo tolkeeda ayaa ammaanayo taash ayaa loo xirayaa waa loo buranburayaa waa loo heesayaa waxyaalahaasoo dhan waa waxa dadka ka imaanaya laakiin gabadha marka ay guriga tagto ay guriga ku noqoto ee taashkii laga dhigo dharkeeda caada ay xerato shaksiyadeeda ayay noqonaysaa waxaa dadka ay sheegaya dhan ma aha gabadha shaksiyadeeda ayay noqonaysaa taas marka waxaa la yihahdaa dadka kale macnaha waxa dadka kale ay kuleeyihiin inaadan adiga ahayn laakiin aad tahay personalitygaada ama shaksiyadaada ayaa tahay dabaqada labaad waxaa la yihahdaa professional oo ah dadka inay ku dhahaan dhaktar baa tahay madaxweyne waaye la sharfo ha la sharfo mudane madaxweyne jaalle madaxweyne maxay ahday doctore engineere ustaadi every kinds of these kinds oo adiga waxbarashadaada ah ama waxqabadkaada ah inay dadka kugu yeeraan isla markaana aad u malaysid inaad adiga markaa dadka ka duwan tahay aad xoogaa isa sare isu qaadid laakiin markaad gurigaada ku noqotid ee miiskaada hortiisa aad fariisatid ama aad keligaa noqotid shaksiyadaada ayaad noqonaysaa ee ma tihid dadka kale waxay kaa aaminsanayaan laakiin shaksiyadaada kusoo laabanaysaa iyo pass bida saddexaad oo ah personality adiga dabaqada ugu sareysa marka waa inaad personalitygaada ahaataa hadday dadka ku ammaanaan waa inaad u mahad celisaa tirahda aad baad u mahadsantihiin laakiin maskaxiyan ahaan inaadan iska dhaadhicinin qofkaasay la ammaanay ammaantaasi inaadan raacin oo halaha emotionka uu kula joogo ama maxay ahday ay kula joogto shucuurtaada ay kacsan tahay inaadan isku qorin xilligaasi inaadan isku qorin waxaa tahay sidoo kale dhinaca kale in aadan ahayn wixii aad baratay cilmiga aad baratay waad leedahay maasha allah wuu ku anfacayaa dadkaad wax ugu taraysaa noloshadaad wax ugu taraysaa shaksiyadaada personalitygaada ayaad ku dhisaysaa laakiin adiga cilmigaasi matiid aad baratay adiga waxaa tahay personalitygaada shaksiyadaada ayaa tahay haddaba markaa marka aad ogaatid inaad adiga tahay shaksiyadaada aad tahay waxaad helaysaa kalsooni sababtoo ah maanta waxaa laga yaabaa inaad kalsooni haysanin oo aad aamintid keli dadka markay ku ammaanaan inaad fiicnaatid dadka hadday ku caayaana inaad niyad jabtid waxaa keenaya marka qofka inuu been sheego qofka inuu maxay ahday xaasid noqdo qofka inuu waxyaalo kale ku sameeyo si uu ku hanto waxaa keenayo maanta haddii lagu ammaano ee berri wax ku ammaano aada weysid waad niyad jabaysaa maanta haddii lagu buunbuuninayo meel lagaa yaqaana aad tagtid oo aad ka tagtid oo aad brofesor ka tahay ama madaxweyne aad ka tahay ama jaalle aad ka tahay aad ka tagtid oo meel kale aad tagtid waad niyad jabaysaa waayo sababto meeshan kale aad tagtid dadka kuma yaqaanaan oo sidii xagga ama xaafadiina ama magaalada aad ka timaada lagaaga buunbuuninayo laguma buunbuuninayo sida darteed waad niyad jabaysaa xataa haddaad professional tahay dad badan waxay ku dhacday marka ay yimaadeen ay wadankii kasoo tageen ay yimaadeen wadamadan qurbaha ayaa ku dhacday iyaga oo isla sareeya isla qabweyn oo la ammaanayo oo bulsho la jecelyahay intay kasoo dhexbaxeen higher quality ah baa markay wadamadan kale imaadaan shaksiyadooda caadi aha lagu qaabilaya markaas weyniya jabaan markaasay dib u noqdaan markaasay dhahdan meeshani ma fiicno meeshan kuma noolaan karo waayo because weli shaksiyadiisa qofka muusan helin haddaba markaa waxaan u baahanahay daawade haddii maanta kalsooni darro ay ku hayso ee maanta aada is leedahay waxyaalihii ceebaalka lahaa ee aada samaysay qofna adduunka iskuma dhamo qofna hundred percent wax kasta kuma dhammaystirna ilaahay subxaana wa tacaala ayaa dhammaystiran laakiin qof walba waxbaa ka dhiman waxyaalaha kaa dhiman haddii aad ka welweleysid ama dadka ceebahaada sheegaan ama dadka sidaan ay ku arkaan markaad ka tagta kadib amaa lagu xuntaa maxaa lagu dhihi waaye sida hebel maxaad u noqon weyse sida heblaaye maxaad u noqon weyse waxaa jira dad badan ee aad arday isla aheedeen ama jaamacaddii aad isla dhiganayseen dugsi hoose dugsara isla soo dhigateen waxbarasho aad isla soo qaadateen daris aad ahaan jirteen ee markaad maanta baraha bulshada ku aragtid ama miidiyaha aad ku aragtid aad ka maseeraysid sababtoo ah magaca loogu yeeraayo heybadda ay leeyihiin bulshada si ay u aragto adigu waad ka duwan tahay laakiin waxaad ogaataa qofkaasi markuu keligiis noqdo ee uu kombyuutarka hortiisa tago ama kamerada horteeda uu tago ama uu gurigiisa joogo dharkiisa uu xirto jikadiisa iyo hooshiisa uu ka shaqeynayo shaksiyadiisa ayuu ku noqonaya waxaa dadka ka aaminsan yihiin dhan ma aha shaksiyadiisa ayuu taagan yahay adig asaga iskuma dbaatiyin markaa wax badan kuma kala duwanadiin haddaba marka dadka waxyaalahaasoo dhan aaminsan waxaan rabaa maanta laga bilaabo inaad raadisid shaksiyadaada adiga qofkeebaa tahay ma waxaa tahay qofka dadka kale ay sheegayaan mise waxaa tahay qofkaad adiga tahay haddii lagu caayo ee lagu rahdo waa doqonkii dheeraa waa kii lugaha yaryaraa faysalkii baasta luga faysalkii mijimaha baastada lahaa maxay ahayd farxiyadii foosho xumeed tii madoobeed waxaasoo dhan dadka ay ku dhahayaan adig matiid maanta laga bilaabo waxaad samaysaa boggii qalin qaado number one shaksiyadaada raadi markaad keligaa tahay maxaad qabataa maxaad ku faraxdaa markaad keligaa tahay maxaad jeceshahay inaad samaysid markaad keligaa tahay maxaad jeceshahay oo aad ku kalsoon tahay markaad habeenkii sariirta taagtid keliga aad tahay ee aad seexanaysid ee barkinta aad madaxa saartid sidee baad u fikirtaa habdhaqankaada waa sidee markaad keligaa tahay xiriirkaada waa sidee markaad adiga naftaada seed ula xiriirtaa adiga jirkaada sidee baad ula xiriirtaa xubnahaada jirka sidee baad ula xiriirtaa cuntooyinka aad cunayso iyo nolosha aad ku nooshahay sidee baad u koontarooshaa exercise ma samaysaa jimicsi adiga naftaada ma u samaysaa ma u fiican tahay xiriirka adiga ilaah idinka dhexey ma wanaajisaa salaadahaada sida saxda ah ma u dukataa macnaha shaksiyadaada dib ugu soo noqo yose waxaad arki doontaa marka qofka dhabta ay aad tahay dadkaasoo kale dhan dareemahooda waxa ay sheegayaan kuma dhaqaajin doonaan haddii lagu ammaano waad u mahad celinaysaa dadka waxaad leed aad waad u mahadsantihiin maasha allah waan ku faraxsana inaan haysto dad ii ammaano waan ku faraxsana inaan bulsho haysto waayo qofka biniaadamka ah waxaa la dhahdaa biniaadamka waa social animals bulshada kale waad u baahan tahay laakiin micnaheeda ma aha inaad isu dhiibto shaksiyadaada dad kale inaad siisid micnaheeda ma so waa inaad ogaataa shaksiyad gaar ah ayaad leedahay sideed kusoo saari kartaa shaksiyadaada gaarka ah ee adiga kuu gaarka ah ee aada leedahay ee haddii dadka ay kaasoo farageliyaan aad ka ceshan kartaa waxaa jira buog la dhahdo surrounded by idiot buuggaasi surrounded by idiot dabaqadaha ee dhinaca kalarka shaksiyaadda ayaa badanaa lagu soo qaataa ayuu aada loogu kala sharaxaa wuxuu soo qaataa afar afar nuuc ama afar kalar inay dadka shaksiyadooda u kala baxaan afarta mid kamid ah kategori inbaad ku jirtaa inaad tahay guduud oo aad tahay dabeecadaada oo aad tahay shaksiyadda gaduudan inaad tahay cagaar oo aad tahay shaksiyadda cagaaran inaad tahay buluug oo shaksiyadda cirka la yidhaahdo iyo inaad tahay shaksiyadda yeelowga ah ama la yidhaahdo jaalaha kategorigaasi aad ku jirta markaad ogaatid shaksiyadda aad ku jirta markaad ogaatid waxaad arki doontaa dad badan ee aad kala duwan tihiin ee aada isku shaksiyad ahayn sidoo kale waxaad baran doontaa dadkaasi caalamka aada la dhaqmaysid qof walba siduu yahay inaad kula dhaqantid waay maxaa yeele qofkan shaksiyadiisa ayaad helaysaa habdhaqankiisa ayaad ka baranaysaa qofkan shaksiyadiisa sidaa darteed shaksiyadiisa ayaad ku ixtiraamaysaa so marka qofka marka uu barto shaksiyadiisa personalitygiisa uu barto dadka iskuma dhacaan dadka kale kama welwela hadaladooda dadka kale waxay ka aaminsan yihiin kama welwela dadka kale waxyaalaha oga imaanay kama welwelo qofkaasi waxaa jiro marka aan ku jiro xilliga sessionka tarabida aan ku jiro su-aalaha dadka aan weydiiyo aan dhageysanayo waxyaalaha dadka aan ka maqla waxaa ka mid ah inay leeyihiin maxay ahday dadka dadka kale aniga haddii aan is ilaaliyo ee aniga aan noqdo qof positiifa ee aniga aan noqdo qof wanaagsan sideen dadka kale uga baxsanaya dad badan oo xaasid ayaan leeyahay dad badan oo inacab ayaan leeyahay dad badan oo maxay aheeday iga soo horjeeda ayaan leeyahay sideen dadkaasi uga adkaan karaa haddii aan positive noqdo shaksiyadeyda aan wanaajiyo sidoo kale waxyaalaha aan dadka ka bartay waxaa kamid inay yidhaahdaan qofki dadka waxbay iga sheegayaan suuqa haddaan maro dadka marka aan halkaasi maro way isoo fiirinayaan way ixamanayaan hoos ayay ii eegayaan macnaha waxyaalo badan ee hoos u dhigid ah ee dadka bulshada aan kala kulma ayaa jiro xaafadahaas inaan ka guuro waxaa darteed oga guuro magaaladaas inaan waxaa darteed uga taga macnaha waxyaalahaasoo dhan macnaha qofkaasi ma aha inuu qof nugul yahay ma aha laakiin qofkaasi weli waxaa ka maqan shaksiyadiisa muusan helin waxaa usoo sawirmaya dadka kale waxay ka aaminsan yihiin dadka kale waxay dhihi lahaayeen ficilka uu samey sida looga jawaab celin lahaa waxyaalahaas qofka ku mashquulaya so maanta laga bilaabo daawade haddii aad agoodi kartid inaad akhrisid buuggaasi surrounded by adiad akhri si aad shaksiyadaa dadka u baratid sidoo kale qeybtan personality treatka haddaad baran kartid buwag badanaa laga qore ama fidoooyin badanaad helaysaa oo dad badan oo ka hadlaya englishku hadlaya aad helaysaa haddaad baran kartid waa okay haddii kale adiga dib isugu noq xitaa waxaa jira cashiro badan oo aan duubnay aniga iyo faysal shanwiil oo shaksiyadda ka hadlaya so marka arday badanaa jira cashiradaa qaatay haddii aad u baahan tahay oo kale cashiradaasi iyagoo af soomaali ku diyaarsanahaynaa waad qaadan kartaa marka waxaan rabaa maanta laga bilaabo inaad raadisid shaksiyadaada qofka aad tahay dadka oo dhan waa isjeclaan doontaan caruurtaada haddii aad tahay hooyo eed caruurta isfahmi la adihiin shaksiyadaada markaad adiga isheshid caruurtaada waad isfahmaysaan haddii aad tahay xaas oo odaygaada aad isfahmi la adihiin saygaada marka aad shaksiyadaada heshid saygaada waad isfahmaysaan sidoo kale haddii aad aabo tahay ee caruurtaada ama dadka aad isfahmi la-aad yihiin xitaa aad wada shaqaysaan oo aad xanaaq badan tahay dadka waxay ku dhahaan aad dhibsatid shaksiyadaada weli ma aad helin kalsoonida shaksiyadaada ayaa kaa maqan soo raadso maanta laga bilaabo qofkee shaksiyadaada adiga qofkee baa tahay ogow ma tihid professional oo p ogow ma tihid peoples dadka waxay aaminsan yihiin ma tihid laakiin adiga waxaa tahay p oo ah personality ayaa tahay okay shaksiyadaada ayaa tahay shaksiyadaada raadi ma tihid dabeecadaada laakiin shaksiyadaada ayaa tahay okay dabeecadaada ma tihid shaksiyadaada ayaa tahay haddii dabeecadaada dadka ay kugu qiimeyn jireen maanta laga bilaabo shaksiyadaada raadso waad is heli doontaa shaksiyadaada haddii aad diyaar u tahay inaad qaadatid cashiradaasi aan diyaarinay ee aan ku sheegay ee af soomaali ku diyaarsan waad qaadan kartaa waad isa soo hubin kartaa shaksiyadaada ama qofkaad tahay waad baran kartaa waqti ay u baahan tahay inaad gelisid laakiin ogow ma tihid waxa dadka ay kaa aaminsan yihiin ogow ma tihid xirfadda ama professionka aad adiga ku shaqaysatid ma tihid laakiin adiga waxaa tahay shaksiyadaada ilaa maalintaad dhalatay ilaa maalintaad dhimanayso waxa kula joogaya waa shaksiyadaada